إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ku dhawaaqay in la weeraro xasan sheikh xilli uu ka qayb gelayay shir ay mucaaradka ku lahaayeen magaalada muqdisho kanaal ka faallooda arrimaha dagaalada ayaa baahiyey warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay go'doomisay magaalada muqdisho qarkana ay u saaran tahay inay la wareegto caasimadda soomaaliya dowladda etoobiya ayaa go'doon ku soo rogtay gobolka tigrey ee waqooyiga dalkaas ku dhowaad shan iyo toban qof oo suudaaniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka libiya warkaa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa astaamaha warbaahinta reer galbeedka ah iyo kuwa fuliya ajandayaashooda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afartaa bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan soddon iyo kowda bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada ah dowladda federaalka ka soo gaaray weerar habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen bar kontarool oo ku taalla xaafadda sifaynta batroolka degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana weerarkaas ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka halka sidoo kalena ay toddoba kale ku dhaawacmeen mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in la weeraro xasan sheikh xilli uu ka qayb gelayay shir ay mucaaradka ku lahaayeen magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda siyaasadda uu xasan sheekha ku hogaamiyo dowladda federaalka ayaa ku baaqay in la weeraro madaxweynaha dowladda federaalka la iskana dhiciyo waxa uu si adag kaga hadlay mashruuca doorasho qof iyo codka ee uu xasan ka wado muqdisho isagoo sheegay in dadka shacabka ah lagu qasbayo annaga waxaa aaminsanay alxashaaq inuu naga sumcad liito oo dhulkii dadka gatay yidhi aniga ilmahayga haddaan xilsii cid ilahda karta male uu yidhi islaanta soomaaliyeed ee guriga ku duunsaya ani maxaa iga gal haddaan dhisto haddaa khudbadii ugu dambeysay waxuu lahaa khidmada waa bannaantay laaluushid ka qaata ma dhihino maana afkii iska keeni warxasheekh nin meeshan joogo la tartami kara ma leh ee wuxuu rabaa wuxuu dhaco laakiin ninka meesha odagaa meesha jooga dhaqan qof iyo cod iyo u dhow xataa ma leh haddii kale dad oo barakicinaayo aan cod ka raba mau dhihi lahaa hadda hal midaan la yaabtay kulligii waxaa markhaati ka tihin oo aanan ku markhaati been gashanayn in qasab laisku rajistar gareeyo annaga waxaa isweydiinaa dadka hadhowdiina qasab ay ku codaynaya gurigaada kaarka qasab maa kuu soo qaadane qasab maa stationka meesha lagu codayna ku gele qasab maa ku riday tabarna ma haayo wuu iska jecel yahay niyaduu ka jecel yahay laakiin tabartii ma haayo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo xasan sheekh ku calaacalay ugu baaqay inay calaacalka iska daayaan iskana dhiciyaan inaa calaacashiin meeshaa lama rabo calaacalka iska dhaafa wixiina dhacsada annaga xasheekh waxaan ka dhacsano weynaa meeshaas xayna u joogin maa moodin rajiimkii militariga ahay markii wax laga dhacsanayay qoryaa la qaadan jira qoryo duurkaa la aadi jira jabhaddaa la noqon jira anigu waxaa la sheegay suuqa bakaaraha xamaaliyaasha markii xamaalka bogaane duurkii ay nasanayaan jiifo rabaan boolis ku tagaa soo xaabiyaha xarumaha degmooyinka la keena waa carara xasheekh anaa naftaan online aan dhigni subaxa annagii kheyriina la xabadaynaya shariif iyo asaga xasheekha maa'idaa lagu xabadaynayo ha xabad ka socota riskiga qaata calacalka iska dhaafa wixiina dhacsan waxa iska cel xaqiina raadsada si kastaba dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa hadda wajahaysa mucaaradkii ugu xoogganaa oo ka dhan ah qorshaha villa soomaaliya ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo xisbi u gaara xasan oo uu dhowaan ku dhawaaqay kaas oo hadalhayn abuuray waxaana ka hor yimid qaar ka mid a maamul goboleedyada ka jira waddanka iyo mucaaradka
kanaal ka faallooda arrimaha dagaalada ah ayaa baahiyey warbixin oo ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay go'doomisay magaalada muqdisho oo qarkana u saaran tahay inay la wareegto caasimadda soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd cali warbixin ciwaan looga dhigay go'doominta al-shabaab ee magaalada muqdisho ayaa daaha ka rogtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadatay istaraatiijiyad halis badan oo ka dhigan burburinta dowladda federaalka iyo in magaalada caasimadda ah ay si fudud la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan oo lagu baahiyey kanaal yuutoob ah laguna magacaabo wor forontis kana faallooda arrimaha dagaalada ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay godoomisay magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagana yaabo in waqtiyadan soo aadan ay si fudud ula wareegto xamar dowladda soomaaliya ee dhacda bariga afrika caankana ku ah fashilka dhinacyada badan leh ayaa qarka u saaran inay burburto xaalkeedana ma ahan mid aad loogala socdo dunida xarakada jihaadiga ah ee al-shabaab ayaana tan iyo sannadkan labada kun shan iyo labaatanka waxay u muuqataa mid ku guulaysanaysa dagaalka ayay leedahay warbixinta lagu baahiyey kanaalka wor forontis iyadoo sii socotaa waxay warbixintu sheegtay in bilihii lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaaday silsilado weeraro abaabulan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo ay ku xaqiijisay guulo muhiim ah lagana yaabo in dagaalkeeda uu dhalo inay si fudud ula wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho sida warbixinta lagu sheegay dowladda federaalka ayaa sannadkii labada kun labayo labaatankii waxay ku dhawaaqday xamlo militari oo ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo taageero ka helaysa ciidamada shisheeyaha iyo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka laakiin xamladu kuma guulaysan inay ilaashato hadalhaynteeda ay soo hoysay maalmihii hore ee dagaalka waxayna wax weliba u muuqdaan kuwo dib isku soo celiyey sida warbixinta lagu sheegay istaraatiijiyadda dagaal ee dowladda federaalka ayaa gebi ahaanba burburtay bishii labaad ee sannadkan labada kun shan iyo labaatanka kadib markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo qaaday weerar hilaaca oo kale ah iyadoo adeegsanaysa xeelado militari oo ay ka mid yihiin weerarada tooska ah iyo qaraxyada gawaarida lagu soo raro ayay leedahay warbixinta uu baahiyey kanaalka wor forontis mid ka mid ah weeraradii ugu saamaynta badnaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso waa weerarkii aadan yabaal ee dhacay bishii afaraad ee sannadkan kaasoo ay warbixintu ku tilmaamtay inuu ahaa mid cagta lagu mariyey kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka laguna jaray waddadii xiriirinaysay muqdisho iyo furimaha shabeellada dhexe iyo hiiraan hadda muqdisho waa mid go'doonsan al-shabaab waxay adeegsanayaan istaraatiijiyad aan degdeg ku salaysnayn hase ahaatee halis badan iyagoo muqdisho u joogteeyey weerarada duqaymaha ah iyo qaraxyada dhanka kalena jaray waddooyinka gurmadka ee magaalada ayay leedahay warbixinta cusub kani ma ahan oo keliya go'doominta hubka iyo dadka balse waa go'doomin xagga maskaxda ah waxay doonayaan inay gudaha magaalada ka jebiyaan ka hor intaanay albaabadeeda xoog ku gelin ayay sii raacinaysaa warbixinta sida ay warbixintu tilmaamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si xeelad iyo feejignaan leh u fulinaysaa istaraatiijiyadeeda hadda waxay bilowday inay beegsato xarumaha ciidamada lagu diiwaan geliyo duqaymuhu waxay ku daadanayaan muqdisho kolonyadii madaxweynaha dowladda federaalka ayaana weerar lala beegsaday dhinaca ciidamada dowladda federaalka ayay warbixintu tilmaamaysaa inay gebi ahaanba burbureen sababo ku aadan musuqmaasuqa ku dhex baahay iyo iyagoo aan haysanin maalgelin rasmi ah waxayna tilmaamtay inaanay xataa awoodin inay dib ugu laabtaan goobihii lagala wareegay ee muhiimka ahaa go'doominta muqdisho waxay sababtay burbur wadareed oo xagga nafsiga ah kaasoo gaaray ciidanka sababo ku aadan ciidamada iyo mas-uuliyiinta oo ka soo firxaday furimaha waxay dowladda federaalku maraysaa halkii ugu hoosaysay niyadjabka intii ay jirtay ciidanka badankoodna waxay dagaalka ka doorbidayaan inay dalka dibaddiisa u baxsadaan oo ay duulaan ayay leedahay warbixinta uu baahiyey kanaalka wor forontis dhanka duwladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa inay u jeedaan xaaladda iyo inay ku socoto si aanan wanaagsanayn dowladda federaalka laakiin waxay ka badinla' yihiin inta ay xilligan qabteen oo ay ka mid yihiin duqaymaha inkastoo dowlad weliba ay isdibdhigayso haddana ma jirto cid ku faraxsan in wixii kaabul ka dhacay mar kale la arko ayay leedahay warbixinta marka laga hadlayo siinaariyohaadka la filayo waxaa ka mid ah siday warbixintu tilmaamayso inay guulaysato istaraatiijiyadda al-shabaab ee la xiriirta in muqdisho gudaha laga furfuro taasina ay keenayso in si fudud oo dhib yar ay dagaalyahanada al-shabaab u galaan albaabada magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixintan lagu baahiyey kanaalka wor forontis ee ka faalooda arrimaha dagaalada iyo dalalka ay colaaduhu ka jiraan ayaa ku biiraysaa warbixinno kala duwan oo waayadii lasoo dhaafay ay baahinayeen warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa gobolka kuwaasoo dhammaantood isku raacay suurtagalnimada in mar dhow la arko iyadoo muqdisho ay ka talinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda ethoobiya ayaa go-doon ku soo rogtay gobolka tigrey ee waqooyiga dalkaas cabdiqaalu macali cabdiweli ayaa ka warramaya gobolka tigree ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya ayaa la soo warinayaa in dowladda xabshida itoobiya ay gobolkaasi ku rogtay go'doomin adag xukuumadda adis ababa ayaa waxa ay joojisay kolonyo gaadiid ah oo siday badeecado kala duwan kuwaas oo ka yimid dhanka jabuuti war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka tigreega ayaa si adag loogu cambaareeyey go'doominta ay dowladda xabshida itoobiya ku soo rogtay gobolka tigreega iyagoona itoobiya ka dalbaday in ay jawaab ka bixiso sababta ay isku hortaagtay gaadiidkaasi war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi gaadiidkan ay dowladdu xabshida itoobiya is-hortaagtay waxay isugu jiraan kuwo waday gargaar loogu talagalay shacabka barakacayaasha ah ee tigreega iyo kuwa sida agabyo kala duwan oo ay aad ugu baahan tahay bulshada tigreega jawaar maxamed oo isna ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda xabshida itoobiya ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay arrin halis ah oo horseedi karta in mar kale uu dagaal ka qarxo gobolka tigreega maadaama xabshida itoobiya ay bilowday daandaansi siyaasadeed oo ay culees ku saarayso qowmiyadda tigreega si kastaba ha ahaatee tani ayaa muujinaysa sida ay usii kala fogaanayaan dowladda xabshida itoobiya iyo qowmiyadda tigreega iyagoona siyaasiyiinta u dhundaloola arrimaha itoobiya ay sheegayaan in mar kale cabsi xoogan laga qabo in uu dagaal xoogan ka dhex qarxo qowmiyadda tigreega iyo xabshida itoobiya markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa astaamaha warbaahinta reer galbeedka ah iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaana ah warbixinta soo jeedinaya maxamed cali aadan
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعب يدعونكم أن تفجروا ahmiyadda uu iclaamku leeyahay zaman kasta iyo meel weliba waxa ay ku xidhan tahay muhiimadda howsha uu qabanaya ee ah tawjiihinta ra'yu caamka dadka waxyaabaha ku dhacaya iyo axdaadta ku xeedhan howshiisuna waa ay ka ballaaran tahay intaas oo waxa uuba samayn karaa aragti suurad iyo in badan oo dhacdooyina xilliyada qaar iyadoo laga leeyahay dana iyo ahdaaf ka dambaysa howsha uu qabanayo maadaama saamaynta iclaamka ay noqotay mid weyn natiijo wax ku ool ahna uu ku dhex leeyahay shucuubta waxa ay dowladaha sheegta quwadaha caalamka tan iyo soo ifbixii warbaahinta ilaa iyo maanta istuseen in lagama maarmaan tahay inay gacanta ku dhigaan fakar ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ayna la wareegaan iclaamka mujtamaca dariska la ah si gaara kuwa cadowga ku ah kuwa ka soo horjeeda oo ay sii dheer tahay kuwa ay dagaalka kula jiraan balse iclaamka mujtamaca islaamiga ah ayaa ah kan sida weyn u beegsanayay kuwa kale sababa ku aadan yahuudda oo dhinac kala wareegay warbaahinta maadaama ay muslimiinta kala dhexeeyaan loolana kala duwan iyo daanta kale oo ah iyadoo bulshada muslimka ah lala doonayay in laga leexiyo diintooda iyo dadnimadooda laguna dhex baahiyo thaqaafada reer galbeedka reer galbeedka iyo yuhuudda ayaa waxa ay xaqiijiyeen qaar ka mid a ahdaaftii ay u saciinayeen iyagoo la wareegay badi warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee ka howlgasha waddamada islaamka warbaahinta reer galbeedka ayaana noqotay midda hagta isbedelada cilmaaniyadda iyo liberaaliyadda ee lagu dhagray muslimiinta ama hay-adaha iyo nidaamyada dawliga ah ee qaatay hababka reer galbeedka iyo kuwa lagu qasbay inay qaataan qanawaadka reer galbeedka ayaa waxa ay fasaad iyo saameyn xun ku yeesheen fikradaha iyo habdhaqanka mujtamaca muslimka ah waxaana lagu dhex baahiyey jaraa'idyo majallaad tiifiyo baro internet iyo wax weliba oo lagu fasahaadin karo bulshada waxa ayna dhammaantood xoogga saaraan sidii ay ummadda uga weecin lahaayeen manhajka toosan ee ay haystaan maadaama ay yahuudda iyo reer galbeedka sidaasi ahmiyadda ugu siiyeen la wareegitaanka iclaamka si ay u qabsadaan ummadda waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado qorshayaashooda dhagaraysan si loo buriyo loogana hortago ka muslimiin ahaanna aan noqon kuwa ka caawiya meelmarinta dhagarahaas lagu baabi'inayo dhulalka muslimiinta waxaan warbixintan ku soo gudbin doonnaa islamarkaana aan ku caddayn doonnaa astaamaha warbaahinta waxdumise ee reer galbeedka innagoo soo qaadanayno tusaalooyin mucaasir ah maadaama la wada ogyahay in dagaalka warbaahineed ee u dhexeeya shucuubta islaamka iyo cadowgooda uu leeyahay hal weji yoolka ugu weyn ay tiigsanayaanna uu yahay duminta islaamka iyo inay dhidibada u aasaan manhaj nololeed hooseeya mid weliba oo ka mida dhagarahaasi ay soo maleegeen ayaana u laabanaya xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka manhajiya ee u dhexeeya islaamka iyo cadowgiisa الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaa ka mid ah suurad xumeynta madaahirta muslimiinta waxa ay suurad foolxun ka bixiyaan culimmada ducaadda iyo mujaahidiinta kuwaasoo in badan aqoon buuxdo ku dhex leh ummadda muslimka ah maadaama ay dhulalka muslimiinta ka dhex noqdeen astaamo islaami ah waxa ay reer galbeedka xoogga saareen suurad xumeyntooda iyagoo adeegsanaya fataawi iyo dacaayado ay ku durayaan ama ay ku jeesjeesayaan si ay dhulka ula galaan haybaddooda iyo makaanada dacwadeedda ay ku dhex leeyihiin mujtamaca sidaba ay sameeyeen qaar ka mida warbaahinta maanta jirta dhiiragelinta astaamaha bidacda iyo manaahijta faasidka ah iyadoo dadka laga dhigayo kuwo qunyar socod ah loona huwinayo libaaska fakarka iyo caqliga sidaba ay qanawaadka qaar ku sameeyeen jamaal albanna oo inkirsan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kuwo kale oo dhiirageliya ducaadda sheegata islaamnimada ee cilmaaniyadda faafiya kuwaasoo had iyo jeer gacan ka geysta burburinta islaamka una adeegaya qorshayaasha cadowgiisa مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا
buunbuuninta khilaafaadka ka dhexeeya ducaadda xitaa haddii ay yihiin kuwo salka ku haya deliil sharci ah hadafka ay arrintani ka leeyihiin ayaana ah sidii ay ishaacaad ugu dhex faafin lahaayeen culimmada iyo ducaadda muslimiinta una muujiyaan inay yihiin kuwo taag daran kadibna ay ka mashquuliyaan faafinta dacwada inta badan iclaamka reer galbeedka ayaa hadaf iyo dano gaar ah ka leh muujinta khilaafka ka dhexeeya ducaadda si gaar ah kan manhajka ku salaysan taasoo keeni karta in qofka muslimka ah uu ka hor yimaado walaalkiis waxayna had iyo jeer diiradda saaraan sidii ay fidno kaga dhex abuuri lahaayeen muslimiinta ducaaddana isku naqdiyaan oo ay isduraan tani waa midda keentay in daaciga dhiifoon iyo faqiiha dacwada laga hebaysto islamarkaana aan lala soo aadin qanawaadka suurad xumeynta u furan xitaa haddii ay iyagu soo codsadaan maxaa yeelay habdhaqankooda ayaa ku dhisan inay hadalka leexiyaan islamarkaana ay u dhigaan siday iyagu doonayaan iyagoo markaa ka leh dana gaar ah oo u adeegaya masaalixdooda ku dhisan duminta islaamka astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaa kaloo ka mid ah inay jamaahiirta muslimiinta ka shakigeliyaan arrimaha diintooda sida in qaar ka mid a axkaamta sharciga ah la isku khilaafsan yahay ama xukunkooda ay u dhigaan si kale iyagoo ku been abuuranaya islaamka kuna dhex faafinaya gaalnimada iyo bidcada taxriifkaas ay shareecada ku beddelayaan ama ay kaga been abuuranayaan ayayna kaga golla yihiin sidii ay u dardargelin lahaayeen qorshayaashooda cadownimada ku dhisan ee ka dhanka ah manhajka islaamka ee saafiga ah إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلب boorinta in lagu baxo hoggaanka muslimiinta waa mid ka mid a ahdaafta ugu waaweyn ee ay xoogga saaraan warbaahinta reer galbeedka iyagoo ducaadda muslimiinta ku dhiirageliya inay ka hor yimaadaan nidaamyada islaamiga ah waxa ayna ku dadaalaan inay ku been abuurtaan madaxda muslimiinta kana faafiyaan dacaayaad joogto ah tani ayaa iyana ka mid a astaamaha ay caanka ku yihiin warbaahinta reer galbeedka iyagoo hadba fiirsada qadiyadaha u adeegaya qorshayaashooda ayay soo gudbiyaan taqaariir iyo tirokoobyo xaqiijinaya danaha ay leeyihiin tusaale had iyo jeer waxa ay ku dadaalaan ka hadalka suurtagalnimada in dagaal lagala hortago dowladaha gumaysiga ee ku habsaday dhulalka muslimiinta iyagoo adeegsanaya been iyo dacayad waxa ayna ku doonayaan sidii ay ruuxda hasiimada ugu beeri lahaayeen mujtamaca islaamiga ah cadowgooduna isku dhiibaan kana tanaasulaan taageerida wax iska caabinta waxaa sidoo kale astaamaha warbaahinta reer galbeedka ka mid ah kicinta qowmiyadda jaahiliyadda si loo furfuro kayaanka muslimka ah ee midaysan waxaana xusid mudan in warbaahinta reer galbeedka ay saameyn xoogan ku lahayd dhibaatada ka dhex taagan dowladaha masar iyo aljeeriya taasoo salka ku haysa kubadda cagta oo ay kaga faa'iidaysteen inay colaad ku dhex dhigaan labadan dale ay muslimiintu leeyihiin waxaa kaleo ay ku dadaalaan inay manaabiir siiyaan shayaadiinta insiga kuwaasoo mujtamaca ka leexiya diintooda islamarkaana ku dhagraya hadal macaanida iyagoo mar ku dagaya ilbaxnimada marna xurnimo iyo wixii la mid ah ee u adeegaya ajandayaasha reer galbeedka ujeeddada ugu weyn ee loo hirgeliyey kuwa noocaan ah ayaa ah in lagu duro diinta islaamka islamarkaana ay jaranjaro u noqdaan duulaanka xagga thaqaafada ah ee lagu soo qaaday muslimiinta waxaa marar badan dhacday in warbaahinta reer galbeedka ay xaflado u sameeyeen qolooyinkaas baadiyeysan ee ummadda luminaya iyagoo u huwinaya libaaska cilmiga caqliga thaqaafada iyo horumarka intaasna uma samaynayaan wax aan ka ahayn iyagoo hayaraac u ah reer galbeedka loona adeegsado in lagu burburiyo islaamka astaamaha ugu liita ee warbaahinta reer galbeedka waxaa kaloo ka mid ah faafinta fasaadka akhlaaqiga ah waxa ay tani ku dhiseen inay baahiyaan akhbaaraadka fusiqada isaga kala timaada daafaha dunida iyagoo qurxinaya habdhaqankooda foosha xun islamarkaana u bixinaya magacyo ka duwan howsha ay qabanayaan ee fasaadka ah taasi oo keentay inay qiyamka akhlaaqeed ka dilaan mujtamaca muslimka ah islamarkaana ku dhex faafiyaan dacaarada goobaha fisqiga iyo fasaadka ee lagu dhalan rogo dhalinta muslimiinta tusaalaha ugu cad arrintan waaqiciyanna ah mid muuqda ayaa ah xaaladda murugada badan ee maanta ka jirta dhulka xarameenka oo ah halka ay ku yaalaan muqadasaadka ugu waaweyn ee muslimiinta kaas oo laga dhigay goob gabaad u ah yuhuudda iyo nasaarada islamarkaana lagu soo dhoweeyo kuwa ugu sharta badan adduunka ee fusaaqda ah marka laga soo tago fasaadka xargaha goostay ee uu hormuudka ka yahay maamulka aala sacuud ee ka jira dhulka xarameenka waxa ay gaartay heer gaaladii halkaasi lagu soo dhoweeyey ee faaxishada iyo fisqiga hormuudka ka ahaa ay si calan ah u aflagaadeeyaan allah subxaanahu wa tacaala maadaama aan baranay astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda dhagaraysan ee lagu burburinaya islaamka waxaa lama horaana in qof weliba oo muslim ah uu kaalintiisa ka qaato duminta iyo daahkafeydidda dhagartan sumaysan ee ay shisheeyaha iyo kuwa wakiilka ka ah ku faafinayaan mujtamaca muslimka ah iclaamka islaamiga ah ayaana kaalinta ugu horreeya kaga jira dagaalkaas adag ee ka dhanka ah warbaahinta reer galbeedka waana mas-uuliyad saaran qof weliba oo naga mid ah oo laga doonaya inuu kaalintiisa ka soo dhalaalo
فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيئوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فاقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad shan iyo toban qof oo suudaaniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka libiya dad barakacayaal ah oo u dhashay dalka suudaan ayaa shil gaari ku galay magaalo ku taalla koonfurta dalka libiya sida ay xaqiijiyeen hay-adaha gurmadka degdega ah ee ka howlgala dalkaas shilkan ayaa dhacay kadib markii gaari ay saaraayeen dadka barakacayaasha ah oo ku dhacay gaari kale oo xamuul ah inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku geeriyooday laba iyo toban qof oo ay ku jiraan dumar iyo carruur halka ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaas oo dhammaantood ka soo barakacay dagaalada adag ee ka socda dalka suudaan dhacdadan ayaa ku soo aadaysaa xilli toddobaad uun laga joogo markii sidan oo kale kow iyo toban qof oo barakacyaal ah oo u dhashay dalka suudaan ay dhintaan kadib markii gaari ay wateen uu ka ciladoobay kuwaasoo ugu dambayntii gaajo iyo haraad ugu geeriyooday bartamaha saxaaraha libiya warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa